أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta sagaal iyo tobanaad muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar saddex daqiiqo iyo sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey deegaanka gurbaan ee wilaayada islaami hebaayi filimkan ayaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo boqorada iyo masaakiinta deegaankan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkaya dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan geela waxayna ka hadleen qaybta nasiibka ay u heleen iyagoona u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay zakada maxamed xasan ibraahim madaxa ka qaybiyaha zakuwaadkii neefka gala alxamdulilah ilaah kuxurtay geedka talagtaaba u korna maasha allah ilaah kumaadsan markanna qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan ariga ayaa iyagoona isla mid ah ugu mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha zakada
كذا البيها هاي توصي لها فل الشيء هنا هي توصي إلهي يمسيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي مزادة الحمد لله إلهي يسي آه والله لا إذا كستو يورجي إلهي يورجي يوم مركاتي يكوي idinka idhahdana mujaahidiinta ilaah maxaa dhiiwas geekayda faraha yaala geek afar neef aan beesan ku biin oo geekaari geekayda farahsana muuqaaladan ayaa kuwa silsilado taxano ah waxaana horey loo baahiyey ilaa sideed iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qeybiyey degmooyinka iyo deegaanada dhacwilaayaadka islaamiga ah